Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu qiyaasaa shan iyo toddobaatan boqolkiiba inay yihiin tirada boqolleyda bulshada Soomaaliyeed ee ku nool geeyiga Soomaalida. Dhalinyaradu waxa ay lafdhabar ballaaran u yihiin bulshada dhexdeeda, waxayna sidoo kale si weyn ay uga qayb qaataan kaalimaha horumarineed ee bulshada dhexdeeda ay dhalintu dhankeeda soo mara. Qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku nool degmada Doobley ayaa waxa ay ka hadlayaan doorka ay ka qaateen horumarinta nabadda iyo guud ahaan dib u dhiska dalka, si gaar ah degmada Doobley.
Ee, waa jiilka maanta iyagu la rabo inay mustaqbalka dadkan waaweyn bedelaan oo ay ama madaxweyneyaal noqdaan ama ra-iisul wasaareyaal noqdaan ama ay baarlamaanka galaan marka bulshada kaga aadan dhallinyaradu waxaa weeye inay abuuraan in nabad ay u abaabulaan oo ay wacyigelin sameeyaan oo ay bulshada waxa wanaagsan dhanka wanaagsan ay bulshada tusiyaan oo ay ka leexdaan waxyaalaha xunxunka ee hadda ay ku foogan yihiin dhallinyaradu sida muqaadiraadka iyo waxyaalaha xunxunka oo kaleeto marka waxaa kaga aadan doorkooda waxaa weeye inay ka qayb qaataan nabadda wacyigelin badan ay sameeyaan bulshadan iyagaa indhow ah ay xagga horumarka iyo nabadda ay iyagu ka shaqeeyaan si bulshadu ay iyaga ugu dayato ay iyaguna hormuud ka noqdaan sidii bulshadu ay uga qayb qaadan lahaayeen nabadda waana door muhiim ah oo iyaga xaggooda aad ugu muhiimsan in dhallinyaradu ay abaabulaan bulshadii oo ay wacyigelin sameeyaan oo ay dhiirigelin sameeyaan kadibna xataa isboorti oo kale in la sameeyo oo bulshada isboorti loo qabto sida kubadda oo kale iyo waxay ka qayb qaadanaysaa xagga nabadda waxay la tahay bulshadu waad ogtahay markii xagga banoonka la yidhahdo dhallinyaradu ay banoonka ciyaarayaan bulsho badan baa soo daawata dad waaweyn baa yimaada iyo dumar waxay ka qayb qaadanaysaa nabadgelyada maxaa yeelay waxyaa kuwo badan oo ku fooganaa inay dhibab ama dhib ay sameeyaan yaa xagga usoo leexanaya isboortiga oo imanaya kadibna exercise bay samaynayaan maskixiyan bay fresh u noqonayaan kadibna waxay ka qayb qaadanayaan nabadgelyada iyo horumarinta bulshada bismillaah waan dhowahay marka koowaad magacaygu waa abshir axmed runtii dhallinyaradu doorar waaweyn ayay ka qaadan karaan nabadda waxaa weeyaan dee soomaalidu waxay dhihi jireen nabad baa naas la nuuga leh nabadduna waa wax la abuuro weeyaane wax iska timaada ma ah marka dhallinyaraduna waxaan isleeyahay waa xoogga keli ah ee hirgelin kara awood ahaan iyo maskax ahaanba ku hirgelin kara weeyaan nabadda waa haddii la siiyo doorkooda ayaa meesha ku jirta iyaduna marka runtii su-aashaas waxaan uga jawaabayaa un Dhalinyaradu waa lafdhabarta bulshada, waxayna kaalin ballaaran ka qaataan horumarka bulshada ay samayso.